رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان darsigu wuxuu ka bilaabanaya qodobka boqol iyo labayo labaatanaad markuu ka soo hadlay shaykhu kelmaddi laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullah waxa uu galay saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu iyagana ka hadlo wa nuxibu waxaanu jecelnahay asxaaba rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam kulligood baanu jecelnahay walaa nufaritu ka gaabin mayno fii xubbi axadin minhum qof iyaga ka mida jacaylkoodana ka gaabin mayno haddii la yidhaahdo laa nufaritu sida idinku qoran hoos idinku qoran waa inaad ka gaabiso qof jacaylka aad u qabtay haddaad taa laa nufriduna oo fa'da yacni reebana waxa weeyaan ku xadgudi mayno marka haddii la yidhaha laa nufridu ku xadgudi mayno fii xubbi axadin minhum qof iyaga ka mid ah jacaylkooda ku xadgudi mayno walaa natabara'u ka bari noqon mayno min axadin minhum qof saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ah arrintaa uu ka hadlay waa mas'ale ay ka hadlaan ama looga hadlo caqiidada ahlusunna waljamaaca waana sida ay qabaan ahlusunna waljamaca saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam jacaylkoodu inay diin tahay ilaahay loogu dhowaanaya subxaanahu wa tacaala waxaana inta badan lagu radiyaa qolada loo yaqaano shiicada ama raafidada oo saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam intooda badan cayda qur-aanka meelaha ay ku soo aroortay lacnada iyo qadabka ayay ku soo aroortay kulli waxay u tiirayaan saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam khaasatan abubakar iyo cumar raafidadu marka waxay ku sameeyeen ahalka nebiga calayhi salaatu wasalaam ama nebiga qaraabadiisana jacaylkooda aad bay uga xadgudbeen ilaa ay gaarsiiyeen yacnii inay caabudaan ama u dhowaadaan inay caabudaan saxaabada inteeda kalena way caayaan waa maagaan tafsiirka qur-aanka xataa markaa fiiriso aad iyo aad waxay ugu fasiraan ayadaha intooda badan waxay ku fasiraan waa saxaabadii yacni qeybta nebiga calayhi salaatu wasalaam aalkiisa ah maalan marajal baxrayni yaltaqiyaani oo kale marajal baxrayni yaltaqiyaani labada badooda kulmaaya waxay yidhahdeen waa waa cali iyo faadumo yakhruju minhuma allu'lu'u walmarjaan labada abbadood isu yimi waxaa ka soo baxa lu'lu' iyo walmarjaan waa xasan iyo xuseen bay ku macnayaan saas yidhahdaa yani tafaasiir noocaasoo tiro badan bay waxay dhex geliyaan kitaabka alla subxaana wa tacala oo jabka kala yimaadeen marka waxaa lagu radinayaa dadka loo yaqaan raafidada qolo kalena waa jirtaayo nawaasib la yidhaahdo nawaasibtuna waxa weeyaan meesha kuwaan ahalka nebiga ay ku xadgudbeen jacaylkooda saxaabada kalena wax ka sheegeen iyaguna saxaabada kale bay ammaanaan ehelka nebigana waxbay ka sheegaan nawaasib ba iyagana la yihahdaa marka labadaba waxa weeyaan waa lagu radinayaayo qofka ahlusunna waljamaca waxaa la doonayaa saxaabada nebiga calayh isalaatu wasalaam inuu jeclaado nebiga calayh isalaatu wasalaam watuu lahaa laa tasubuu asxaabii asxaabteeda ha caayinin oo waxba ha ka sheeginina fawaladii nafsii biyadihi ilaahay nafteedu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay low anna axadakum anfaqa qof idinkeeni ka mid hadduu bixiyo midla uxudin dahaba qof idinkeeni ka mid hadduu bixiyo buurta uxud loo yaqaano oo dahaba hadduu sadaqaysto maa adraka mudda axadihim ma gaarayo sacab ay la baxeen ee saxaabadii walaa nasiifi sacab haafkiisna haddii la baxaan adiguna aad la baxdo buurta uxud waxa la ego dahaba marna isku mid maaha koodaa qiimo badan marka lama gaari karo marka nabigu wuxuu leeyay laa tasubuu asxaabii war asxaabteeda ha iga caayinin ilaahay subxaanahu wa tacalana qur-aanka meelo badan buu ku ammaanay aayaddii lilfuqaraai almuhaajiriina ukhrujuu min diyaarihim ilaa aayadaha ka dambeeya nabiga caleyhi salaatu wasalaam ansaartii iyo muhaajiriintii buu aad ugu ammaanay ونحب وأن جعلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب تيسا ولا نفرط أنه كجابن ما إنه ولا نفرط كحد قد بما إنه في أح في أح في حب أحدهم في حب أحد منهم قف إيه كم إذا جعل كودا ولا نتبرأ كبر النقل ما إنه من أح من أحد منهم قف إيه كم إذا سيدا يسميين shiicada ama raafidada qol la yidhahda yani sameeyeen annagu saas samayn mayno wa nubqidu u caroon mayno yani wa nubqidu waxaan u caroonaynaa oo annacaynaa cafwan man yubqiduhum qof kasta oo yacni saxaabada naca annaguna waan nacaynaa qur-aanka markuu allah subxaanahu wa tacala ka soo hadlay muxamedun rasuulu llahi waladiina aamanuu macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum oo ilaahay subxaanahu watacaala saxaabada kaga hadlay weliba lagu sifeeyey kutubtii hore towradii injil lagu soo sifeeyey buu marka dambe wuxuu yidhi yucjibu zuraaca liyaqiida bihim alkufaar culimmadu marka waxay ka qaataan qofka saxaabada yacni saxaabada nebiga waxaa lagu yaqaanaa gaaladaa necda marka qofkii naca gaalada qofkii naca baan leeyahay cafwan saxaabada nebiga ayaddaa soo hosgelaya kufri iyo nifaaq bay u keenaysaa wa nubqidu annagu waxaanu nacaynaa u caroonaynaa man yubqiduhum qof kastoo saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam u caroota wa bikayri khayri khayr waxaan ahaynna yadkuruhum ku sheega wabikhayri wa bikayri khayri khayr wax iyo wanaag waxaan ahaynna yadkuruhum ku sheega annagu qoladaa waa u caroonaynaa walaa nadkuruhum kuna sheegi mayna saxaabada ilaa bikhayrin wax wanaagsan mooye wax kale lagu sheegi maayo ilaahay subxaanahu wa tacala baa u doortay qur-aanka marka kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi tafaasiirta qayb baa waxay ku fasiraan saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad ahaateen ummad kuwa u khayr badan oo dadka loo soo saaray tafaasiirta qayb baa waxay yidhahdaan waxa laga hadlayaa waxa weeye waa saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam walaa nadkuruhum ku sheegi mayno saxaabada ilaa bikhayrin khayr mooye wax kale ku sheegi mayno wa xubbuhum jacaylkooda aan saxaabada jeclaannaa diinun wa iimaanun wa ixsaanun diinun diin weeye wa iimaanun iimaan weeye wa ixsaanun ixsaan weeye jacaylka saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa wax ilahay loogu dhowaado weeye waa cibaado qofku cibaadaysana weye qofkii qofka wanaagsan oo aad jeclaato waa cibaado weeyaan ilahay baa ugu dhowaanaya subxaanahu wa tacaala wa nubqiduhum wa buqduhum carada loo caroodo saxaabada marka hore wuxuu wa xubbuhum jacaylkooda waa diin iyo iimaan kuu siyaadaya iyo wanaag wa buqduhum nacidda aad nacdo ama u carooto saxaabadana kufrun wa nifaaqun wa duqyaanun wa buqduhum naciddooda la naca saxaabada kufrun gaalnimo weeye wa nifaaqun nifaaqnimo weeye munaafiqnimo wa duqyaanin iyo kibir iyo xadgudub ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ونبقض ونثبت وحن أسقين أم ونثبت وحن أسقين الخلافة خلافة ما ملكي مسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قداشيس nabiga ka bacdi khilaafada waxaan u sugaynaa awalan marka hore liabi bakrin asidiiq radia allahu tacaala canhu abubakar baan usugan u sugaynaa inuu isagu leeyahay oo yacni qolyahan shiicada yidhaahda yani way boobeen abubakar yaa boobay bay yidhaahdaan marka dambena cumar baa boobay marka dambena cuhmaan baa loo boobay bal waxay gaarsiiyeen xataa waxyiga jibriil baa la khaldamay bay yidhahdaan waxaa iska lahaa cali baa iska lahaa iyo wax la mida saas yidhahdaan khilaafada marka abubakar baa iska lahaa nebigaana u cayimay yacni axaadiis baa laga dareemaya nebiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo waxaa ka mid ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu jiranaa abubakar buu yidhi dadka ha tujiyo u cayimay meeshan rag qura'a fadhiyey oo joogay saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee sida ubay ibni kacab oo kale iyo marka nebiga calayhi salaatu wasalaam inta uu jiranaa wuxuu yidhi abubakar dadka ha tujiyo muruu abaabakrin falyusalli bilnaasi nebigu isagoo sakraada buu mar walba wuxuu lahaa ee horta igeeya aan tuji aan salaada tukanne markuu kacu nebigu dhacaayay markuu arkay inuusan nebigu kici karin buu wuxuu yidhi muruu ababakrin falyusalli binnaasi abubakar amra dadka ha tujiye waxaa kaloo ka mid ahaa yani aad bay u tiro badan yahay xadiis tilmaamaysa nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu maarata ishaaray inuu abubakar ee khilaafada maaratay uu leeyahay ونثبت ونسجن الخلافة خلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قداشيس أولا مركورة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له يعني فل أولي هي يو تقديما هرمرين لغا هرمري على جميع الأمة أمضى دمانتت نبي عليه الصلاة والسلام كون مري نبي قو مالي مالما كم يدبو حسمي ان ان عفوا نبي عليه الصلاة والسلام maalin buu dadka inta hor istaagay wuxuu ku yidhi ilaahay subxaana wa tacaala ummadda wuxuu kala doorisiiyey ninba wuxuu kala doorisiiyey addoon addoommadiisa ka mid ah baa ilaahay wuxuu kala doorisiiyey adduunyadan inuu kusii noolaado iyo in nafta laga qabto oo ilaahay agtiisa u aado abubakar marka wuu ooyey hadhowba saxaabada waxay leedahay waxaan la yaabanin abubakar muxuu la ooyaya qof addoon addoommada ka mid ah baa la kala doorisiiyey inuu maaragtay ilaahay xaggiisa aado nafta laga qaado iyo in adduunka joogo ma ayan fahmin marka in nabiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisa uu ishaaray in nabigu dhimanayo fakhtaara maa cinda allaahi addoonkii marka wuxuu doortay ilahay agtiisa waxa ahaaday yacni dhimasho u diyaar garoobay abubakar markaas ooyay marka ya wuu fahmay abubakar yacni nabigu inuu cilaaminayo geeridiisa inuu dhimanayo marka markaasuu nabigu wuxuu yidhi oranaya walow kuntu mutakhidan min ummati khaliilan latakhadtu abubakra khaliilan marka saxaabadu waxay lahaayeen masaajidka nabiga dayr baa ku hareersanaa oo ooda qof walba meel buu ka soo geli jiray gurigiisa ku beegan marka nabigu wuxuu yidhi halla xiro kulli halla xiro buu yidhi ilaa abubakarkiisa mooyaane marka fadli dheeraada buu lahaa abubakar radia allahu tacaala canhu uma ka bacdi licumar ibni khataab marka marka abubakar waxaa niri nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ishaaray abubakar ka bacdi لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر با بان اسوغينا انه ليه خلافه عمرنا waxa cayiba Abu Bakar ba cayimay oo yiri Umar baan hawshiisii qabanaya laba sano jooga Abu Bakar ka baad Umar baa lagu wareejiyay marka waxa cayimay Abu Bakar ba cayimay Umar radiyallahu ta'ala anhu thumma li Uthman ka baad waxaan u sugaynaa khilaafada inuu leeyahay Uthman radiyallahu ta'ala anhu Uthmanna waxa lagu doortay shura yani talo een Umar markuu ay waa tii ninkii uu dilaayay cumar oo seefaha ku dhuftay isagoo sakaraada markuu dhowr nin oo asxaabu shuura oo raggii cashar mubashir looran jira u badan buu wuxuu yihi raggaasaa ka soo talinaya raggaasaa ka soo talinaya cidda madaxweyne noqonaysa marka iyagaa go-aan ka soo gaaray oo maaragtay cumar maya cuthmaan mali cafan ha marka cuthmaan bay soo doorteen waxaana markaa sharaxnaya cali oo markaa rabay isagoo talada inuu qabto iyo cuhmaan oo markaa rabeen talada qabto marka cumar waxay doorteen cuhmaan radia allahu tacaala canhu uma licaliyin ibni abi aalib radia allahu tacaala canhu marka culimada waxay yidhahdaan marka madaxweyne la dooranayo oo kale saasaa loo doorta ama qofkii horeo joogay baa cayimaya hadduu arko inu maslaxad inuu ummadda ugu jirto ama dad baa loo saaraya oo dadkaasaa ka soo talinaya usoo weliba codaynaya haddii haddii cod gaadho kale uma licaliyin ibni abi aalib radia allahu tacaala canhu abubakar cali baa ka bacdi khilaafada u sugaynaa oo nebigeena adeerkiisa ahaa gabadhii la odhan jiray faadumana qabay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam gabadhiisa ahayd wahum iyaguna alkhulafaa'u araashiduun waa khulafadii weeye toosinaysay wala'immati almuhtaduun a'immadii la hanuuniyo weeye marka khilaafada marka saas baa ahlusunna waljamaca qabaan ama marka laga hadlayo fadliga afartaa qof fadligooda marka laga hadlayo waxaa la isku waafaqsan yahay abubakar iyo cumar yacni inay fadligoodu sa u kala horeey ay yihiin inuu abubakar ummadna u fadli badnaa yacni cumarna ku xigay marka culimmada muslimiinta ahlusunna waljamaca marka fadliga laga hadlayo bay waxay ka doodaan ma cuhmaan baa fadli badnaa mise cali baa fadli badnaa bay ka doodaan waxayna xoo- yacni intooda badan u badan yahay isku raacay in cuthmaan xagga fadliga u fadli badno ama khilaafada sidaas weeyaan ibnu taymiya raximahullah- raximahullahu tacaala ba wuxuu odhan jiray man khaalafa fi amri alkhilaafati fa huwa adallu min ximaari ahlihi kitaabka caqiidatu waa sidii ku yihahdaa wuxuu leeyahay qofkii khilaafa arrinka khilaafa yacni khilaafada oo sidaa la soo sheegay si aan ahayn ku dooda fa huwa adallu min ximaari ahlihi wuxuu ka baadiyeysan yahay dameerka reerkiisa dameerka reerku ay leeyihiin isagaaba ka baadinimo badan oo ka liita micnaha وإن العشرة الذين سماهم الرسول صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم انت نحو كه الله يتمنكي نبي عليه الصلاة والسلام وهل فردي يعني آن، ونبي وقب بشاري إن الجنة قليان أما أهل الجنة يهين وإن العشرة طبنكي الذين كواسوا صماهم ومقعابي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وبشرهم أو بشاري نبي بالجنة الجنة وبشاري نشهد اللهم وحن أقرينا بالجنة الجنة أقرينا يعني ولي waxa lagu radinaya raafidadaasoo ku magacaabi jira abubakar oo kale iyo qur-aanku waljibti bijibti wataaquut markuu leeyahay alam tara aladiina yascumuuna annahum ilaa aakhir aaya waxa ku jira biljibti wataaquut kuwa caabudaya jibtiga iyo daaquudka waxay odhan jireen jibti wa daaquud waxa laga wadaa abubakar iyo cumar abubakar iyo iyo cumar baa laga wadaa saw caayaan soo maaragtaan marka kuwii baa weli radinaya waxaa leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka u magacaabay inay ahlu janno yihiin ee nabigu hal fadhi buu tobanka ku sheegay abubakrun fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cuthmaanu fi ljanna tobanka magacyadooda aan sheegi doono buu nabiga calayhi salaatu wasalaam hal fadhi ku sheegay marka ahlu sunna waljamaaca haddaanu nahay waxaan u qiraynaa nashhadu lahum biljannati janna aan u qiraynaa calaa maa shay dushiis baan ugu qiraynaa shahida lahum uu u qiray rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu uu qiray baan ugu qiraynaa wa qowluhu nebiga hadalkiisuna hadalkiisuna alxaqu mid xaqa weeye wahum tobankaasuna abubakrin wa cumara وعثمان وعلي ما كردي يعني كردي عمر كردي جميعا إنه اسكر رأسي فعنا أبو بكر رأسي وهم مركو جير أبو بكر أبو وقدنت وعمر إن وعثمان لراث وعثمان وعلي ساسكو فعنا وهم يجون أبو بكر أبو بكر يبا كمدها وعمر عمر با كمدها وعثمان عثمان با كمدها وعلي علي با كمدها وطلحة طلحة كمدها والزبير الزبير با كمدها وسعد ابن ابن ابي وقاص ويان با كمدها وسعيد سعيد با كمدها وعبد الرحمن بن عوف با كمدها وابو عبيده بن جراح با كمدها وهو امين هذه الامه isaguna amiinkii ummaddan weeye nabiga qolaa u timi oo tiri qof nagu dar waxna soo bara markaas nabigu wuxuu yidhi waxaa idinku darayaa amiinu haadi lumma cubayda ibni jaraax radia allaahu canhum ilaahay raalliha ka noqdee tobankii markii buu tiri tobankaas dee mid walba fadl- fadligiisa iyo يعني khayraad badan ay sameeyeen hadalkood buu u baahan yahay lakin waqtiga kitaabka uu aad u yar waxba inuu usii gelgelimayna insha allahu tacaala wa qowluhu nebiga qowlkiisuna alxaqu xaq wey wahum iyaguna abubakrin abubakar baa ka mid ah kow wa cumaru yani halkaana goddaan weeye wa cumaru cumar baa ka mid ah wa cuthmaanu cuthmaan baa ka mid ah wa caliyun cali baa ka mid ah wa طalxatun طalxa ka mid ah wa zubayru subayr baa ka mid ah wa sacdun sacad baa ka mid ah wa saciidin wa saciidun cafwan وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن عوف با كمدا وابو عبيده ابو ابو ارت ابو عبيده وو قد اسغنا ابو عبيده بن جراح با كمدا وهو امين هذه الامه امدان امين كيدي وي رضي الله تعالى عنهم اجمعين الهي سبحانه وتعالى ضمانتود هكر هال نقده سداس نبيgu ugu qiray tobanka inay ahlu janno yihiin oo jannada galayaan oo adduunka iyagoo jooga loo bishaareeyay baan annaguna waxa weeye u qiraynaa har- hadda ka hor baan dhoogoo soo sheegay dad badan baa jira nebiga calayhi salaatu wasalaam aan tobankaan ahayn oo uu janno yacni nebigu u qiray oo uu u bishaareeyey yacni cukaasha ka mid ahaa nebigu markuu yidhi toddobaatan kun baa jannada galaya bikayri xisaabin walaa cadaabin waatuu lahaa ilaahay ii bari inaan ka mid noqdo nebigu leeyahy anta minhum adaa ka mid ah bilaal baa ka mid ah khadiija ka mid ahayd khadiija waa garanaysaan nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa jooga baa jibriil baa u soo galay wuxuu ku yidhi khadiija kuu soo socota hadday kuu timaado salaan naga gaarsii oo ilaahay soo salaamay ilaahay baa soo salaamay iyo aniguna waan salaamayaa waxaan u bishaaraysaa guri jannada ku yaallo aan buuq iyo qaylo lahayn marka waxaa gurigaas buuq iyo qaylada aan lahayn loo geliyey waxa weeye aan loogu dooray dee xilliga ay nabiga la joogtay baa xilli dagaal hadii goor buuq lagu jira bahayd oo nabiga la dhagxin jiray oo xilliga magaalada maka nabigu joogay oo nabiga maaragtay la dhibi jiray oo had iyo goor buuqu taagnaan jira bahayd ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق ومن ومن ومن بخاري ومن ده ومن أحسن قول ومن أحسن القول قف هذا الكهجاجية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أرنكودا قف قف هذا الكهجاجية وأزواجه حاسسك النبي الطاهرات كواس ظاهر كأها من كل دنس يعني حمان والبد ظاهر كأها قفك هذا الكود هجاجية يو دريات عرورة النبي المقدسين يكون الظاهر كأها من كل رجس قرن دمانتس قفك هذا الكود هجاجية فقد برئ قفك أسوح برئ كالنقضي من النفاق منافق نبو xaaska nebiga calayhi salaatu wasalaam wa aswaajuhu ummahatuhum qur-aanku wuxuu tilmaamayaa yacni xaaska nebigu inay yihiin dadka mu'miniinta ah hooyooyinkood weeyaan marka tanna weli waxaa looga hadlayaa waxa weeyaan lagu radinayaa raafidada oo kale ama shiicada oo kale oo ay caashay iyo mataqaana oran jireen way gaalowday inta nebigu joogay bay jireen bay leeyihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam inta uu noolaa uu joogay bay gaalowday oo diinta ka noqotay saasaa kutubtooda ugu qoran yidhahdaan haddaa magacooda soo qaadana waxa weeye waa أبو كدلا ينبا منافقين تنواتي يعني حديث إفك حديث كإفك أو يعني نقول بأن أبو عائشة رضي الله تعالى عنها يجنا إلهي سبحانه وتعالى وتكوت المام يهين منافقين تدتك بين تكون شجع عائشة رضي الله تعالى عنها مرك تدتك أسبا يعني فرقد أن لوجه الله يعني مركب على قد دنيا أصحاب النبي حاسس النبي عليه الصلاة والسلام عرورة النبي عليه الصلاة والسلام نبي عرورتيس اه صحابه waxa ku jiray fiican baa ku jirtay mistax baa kamid aha mistax baa kamid ah saxaabo fiican baa ku jirtay yani markii ifkiga xadiiskii ifkiga Aisha lagu tilmaamay inay yani sinaysatay la yiri oo munaafiqiintu suuqa galiyeen rag dhalinyaro ah baa iska dhex horday oo wan wanaagsan waliba baa ku jiray oo maartay iska dhex horday waaga damana waa loo cuudaaray yaa akhi waliba muhaajirina sax asaa kuwaasna waa loo cuudaaray oo abubakar baa intuu xanaaqay mistaxaas oo kale waxa la yidhi waxbuu siin jiray ومصروف في سنجر وكجوجي وات الله سبحانه وتعالى لي هاي في سورة التوبة كجاه الله يو ألا تحبون أن يغفر الله لكم يداس وكجاه الله ذاتك مساكين تا إنه حسيسان مين جعلنا الله سبحانه وتعالى يدم مدافع فويل كاس الله الله مستح لي هذا مركز سوحي وجعلنا هاي سيدي ومركز وقوب بلابي عفوا شك آه غرابوها ومسبوزات آه ماشي ما شاء الله جزاك الله ومن أحسن قفك هجاجي القول هذا الكوكه الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الرسول ك قفك هجاجي هذا الكوكه الشيء جاي رموضة حتى وحياله دحمري سنقنا معاوية إيو عائشة إيو متقنا إيو علي دقال باكو دحمري إيو حد حولا معاوية إيو علي وحبات دحولا أهل السنة والجماعة وحي جعل وحي قبان إن أنا لقلين ومثل بنوها مجتهد وها مثل بنوها كمده دذال بو كجري حقنا دوناي مثل بنوها كمده marka in la daakhulo waxyaalaha kaga hadlayeen shiicadoo kale iyo dadka mataqaana islaamka raba inay burburiyaan in la iska ilaaliyo waa laga maarmaan weeye qofka hadalka uu ka hadlaya saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam hagaajiya wa aswaajihi aahiraati min kulli danasin iyo xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ka daahirka ahaa wax kastoo xumaanaya wasaqaba wa duriyaatihi iyo wiilash carruurtiisii almuqadasiina min kulli rijsin kuwaasoo daahir ka ahaa almuqadasiina min kulli rijsin mid iyagoo daahirka ah xumaan kasta ee wasaq walba faqad bari'a qofka hadalka hagaajiya faqad bari'a qofkaasi bari buu ka yahay min annifaaqi gaalnimo iyo nifaaqnimo waa isku mid weeyaan marka carruurta nebiga calayhi salaatu wasalaam dee intii nebigu uu noolaa bay wada dhinteen marka laga reebo faadumo laga reebo intii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu noolaa bay kulli dhinteen markii faadumo laga reebo faadumana yacni lix bilood ka bacdi bay iyaduna waxa weeye gooriyootay ilaahayna wuu ammaanay xaaskanaga maalan caaisha markay saa ka sheegeen والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون بما- مما يقولون إلهي وأماني يعني قفي عن إني هيد أو خير بدن أو وحاس كجرين وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل وعلماء السلف وعلماء السلف علماء السلف وصحابة معناها ومن السابقين هوريي أما علماء دمان تيدبا ومن بعضهم يعد كد- يعد كدميسي علماء علماء وحال يدا مركا علماء كهلايا معناها صدح وقيبيان علماء الأثر لما لا يرهدوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قار وأه وهدي قورين حديث النبي عليه الصلاة والسلام برتان ووحي حن كساران ووحي بيانت لغو شيء كساران سي النبي عليه الصلاة والسلام لوغا وريي أسو قدبيان علماء الأثر بالي هذا فقهاء باجل يقولون فقه آدي أدو قال فقه waxaa kaloo jira qolo iyaguna fiqiga iyo iyo axaadiista labadaba bartay oo waxaa ka mid ah imaamu axmed iyo imaamu shaafici iyo maalik iyo bukhaari baa ka mid ah ruxadiisa kuwaasna waxaa la yidhaha fuqahaa ulxadiid baa la yidhahdaa wa culamaau salafi min asaabiqiina marka culammadu waa dadka cilmiga xambaarsan weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay eh, nadara allahu mra'an ilaahay ha u ha ifiyo ama wuu ifiye alla subxaanahu wa tacaala qof oo samica maqaalatii hadalkayga maqlay فوعاها ويريي وإلاري حفديي فأداها كما سمعها وأقد بيسوء مقلي وحكروا يعني نبي هو أدعي قاب دعانا ولقوا معنا نظر الله قيمنا وحلو مرنا وحلو ما قاد خبره إلهي هائفيو أما إلهي بائفيي ساسو كلا وفضل العالم على العابد نبي يقول لي قفك عالمك هي وحو عابدك كفي عيه قفك عابدك مثلا اسك فريستو اسك عباديسته kan caabidkaabaa wuxuu dheer yahay ka fadlii calaa adnaakum intaan dheerahay anigu qofka idinku idinku hooseeya meeqa kal- meeqa daraja isu jiraan riwaayad kalena waxay leedahay ka fadli alqamari si dayax uga fadli badan yahay calaa saa'iri alkawaakibi xidigaha intooda kale Le- dayaxi ifkiisu aad buu uga wen yahay wa culamaau s- wa culamaau salafi salafkii culammada salafka min asaabiqiina kuwii horreeyey ahaa waman bacdahum markum waman bacdahum iyo waxaa laga yaabaa inuu ka wado markaas saxaabada nabiga caleyh salaatu wasalaam culammada uu sheegayo iyo waman bacdahum kuwii ka dambeeya oo min ataabiciina taabiciintii ah intaa marka qoys buu geliyey taabiciintii iyo saxaabadii ahlulkhayrka ahaa iyo walathari axaadiista atharta isticmaali jiray wa ahlulfiqiga iyo wanadari ahaa yacni dhugta u saaxiibka ah fiqiga na u saaxiibka ahaa laa yadkuruuna ma sheegayaan oo waxba kama sheegaan saxaabada ilaa biljamiili qurux may wax kale kama sheegaan wanaag bay ka sheegaan waman dakarahum ciddii ka sheegta ama waxaa odhan kardhaa laa yudkaruuna sa idiin qoran hadda laa yudkaruuna culummadaas ba marka laga hadlaya culummadaas iyo taabiciintii iyo mataqaanaa dadkaas nebiga calayhi salaatu wasalaam ee diintiisa bartay laa yudkaruuna laga sheegi maayo ilaa biljamiili wanaag mooye wax kale laga sheegi maayo oo yacni nebigu eh, xadiis baa la wariya leeyahay eh, يعني هلبها دتك علماء هي والصنوي ابن عساكر يا قيرك وريان ومن ذكرهم قفك علماء كشيغا بسوء حمان كشيغا فهو على غير السبيل وضدي في عنيد وضع أهين بوقاضي وضدي في عنيد وضع أهين بوقاضي مركز صحابة النبي علماء يدي تابعينتي كل هبها كشيغا واتين صمرني نمن منافقين هاي النبي الله سعوديو saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam dacaydinayay oo lahaa yacni calool waawe- waa calool waaweyn yihiin marka cunta timaadana wax ka cunto badan ma jiraan haddii dagaal bilowdana waa cararaan wax noocaas oo kale ah taa alla- alla subxaanahu wa tacaala ku tilmaamayna gaala yihiin abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahziyuun waman dakarahum
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ولا نفضل أحدا من أوليائي على أحد من الأنبياء عليهم السلام ولا نفضل كسر مرن مينه كفضل مينه أحدا قفو من أول من الأولياء أولياء الله سبحانه وتعالى كمده كسر مرن مينه على أحد قفو من الأنبياء أنبياء كمده أنبياء صار سمعنا أنه أولياء إلهي مرنا كسر مرن مينه أنبياء تانا وحو كردنا يا صوفيا قلاد الله يقانو بوحي أمسيهين een rasuulka rasuul yani darajada yani fadliga rasuulka fadli badan ambiyada ka sarraysa ambiyadana waxaa ka fadli badan awliyada allah subxana wa tacaala awliyada marka waxay ka sarraysaa xagga fadliga ambiyada iyo iyo rususha oo nin la ohan jiray ibnu carabi baa wuxuu yidhi baa la yidhi maqaamu nubuwati fi manzilin fuwayqa rasuuli duuna alwaliy yacni booska uu leeyahay nebinimadu leedahay waa fuwayqa rasuuli waxya rasuul rasuulku ka sarreeyaa duuna waliyi weligana waa ka hooseeya meel dhexe marka waxa u sarreeya bay aaminsan yihiin qofka weliga ah baa u sarreeya nebiga ku sixiga xagga fadliga rasuulka ku sixiga awliyada ka sarreysa nebiga ahaa taasay aaminsan yihiin oo ibnu carabigaasaan kuu sheegayay baa saas gabayga saa ku tiriyey yaa maya hadda iyagu de baadinimadooda keenaysa saa waxu leeyahy lakin inagu waynu way naqaan ambiyadu inuu sarreeyaan inay fadli leeyahin ambiyadu iyo walaa nufadilu axadan qofna ka saramarin mayno oo ka fadli yeeli mayno min alawliyaa awliyada ka mid ah calaa axadin qof oo min alambiyaa iyo ambiyada ka mid ah calayhim asalaam wa naquulu waxaan leenahay nabiyun waaxidun annagu waxaan leenahay ama ictiqaadsannahay nabiyun waaxidun hal nebi baa afdalu wuxuu ka fadli badan yahay min jamiici alawliyaa'i ambiyada yacni awliyada dhammaanteed sida annagu aaminsannahay waxa weeye hal nebi baa wuxuu ka fadli badan yahay awliyada dhammaanteed wa nu'minu waxaan rumaysannahay bimaa jaa'a wixii ku yimi min karaamaatihim dad baa jira yacni dadka weliyada alla subxaanahu wa tacaala awliyana waan ka soo hadalnay qof kastoo mu'mina oo ilaahay subxaanahu wa tacaala taqwana laga helay baa la yidhahda laakiin kuwaas mid ka mid a laga yaabaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaalaha karaamaad la yidhahdo lagu taageero oo ilaahay subxana wa tacaala siiyo oo waxyaalaha karaamada la yidhahdo waxa weeye wax dadka caadada ah aan samayn karin ambiyada marka lagu arkana waxaa la yihahdaa mucjisa la yihahdaa sida yani nabigan alayh isalaatu wasalaam qur-aanka mucjisa loo siiyey iyo mucjisaad badan gacmaha nabiga ka soo bixi jireen oo kale dhirta nabiga alayh isalaatu wasalaam laba geed maalin maalmaha ka mida nabigu meel uu safar ahaa buu dabca inuu soo kaasho meel bannaana bay ahayd laba geed baa mid baxa ka yimi oo isu yimi nebigu yacni dugaal bay u noqotay iyo mataqaanaa mucjisa aad u tiro badan ya cuntada yacni inay barakowdo cuntada inay barakowdo badato nabiyullaahi muusa ushiisii garanaysaan yani nebi ciise inuu qofka dhintay ilahay u fuday inuu soo noolaado biidni illahi tacaala yacni mucjisaad baa kuwa la yidhahda ambiyada laakiin qofka saalixa oo wanaagsan wixii lagu arko oo dadka kale ayaan samayn karin iyadana waxa la karaamaad baa layahay marka wa nu'mina waan rumaynaynaa bimaa wixii jaa ku yimi min karaamaatihim dadka awliyada karaamaadkooda ilahay subxana wa tacala u gaar yeelay wa saxa wixii sax ka noqday can ithiqaati dadka hiqada loo yaqaano min riwaayaatihim riwaayadooda oo dad badan waa saalixiina waxaa laga wariyaa in maaragtay waxyaalo yani khawaariq alcaadaad ahi ama karaamaada lagu arkay marka qof walbana maaragtay la odhan maayo waa soo tilmaanaa shaafici inuu yidhi haddaad aragtaa nin badda ku soconaya biyaha dushooda ku soconaya ha odhanina waa awliya u bandhiga kitaabka iyo sunnada hadduu mubtadic yahay waxa uu samaynaya waa sixir weeyaan iyo nasracad weeyaan wa nu'minu waan rumaynaynaa biashraadi saaca calaamadaha saacaddaan rumaynaynaa yani inay calaamad badan leeyihiin ee saacadda qiyaamaha leedahay nabiga calayh isalaatu wasalaam waa tuulaha qiyaamuhu dhici maayo xataa ad arag- ilaa ad aragtaan toban waxyaalood aragtaan tobankiiba qayb ka sheegaya inta wa nu'minu waxaan rumaynaynaa biashraadi saacati calaamadaha qiyaamaha min khuruuji dajaali soo bixitaanka dajaal ninkii la odhan jiray soo baxaayo wa nusuulu ciisa bni maryama calayhi salaam iyo soo degitaanka nebi ciise waan rumaynaynaa uu min asamaa'i samada ka soo degaayo wa nu'minu waan rumaynaynaa bituluuci shamsi qoraxda ka soo baxaysa min maqribiha meeshay u dhacaysay markii qiyaama la gaaro wa khuruuju daabbati daabad inay soo baxayso wa khuruuju daabati alardi dhulka daabaddeedu inay soo baxayso min mawdicihaa ka soo baxayso yacni daabaddana qur-aanku allah subxaanahu wa tacala tu leeyahay waidaa waqaca alqawlu calayhim akhrajna lahum daabata min alardi tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun ama taklimuhum labada qirab waa soo aroortay micnaha allah subxana wa tacala leeyahay waxaanu soo saaraynaa daabad baanu soo saaraynaa yacni axaadiis badan oo daciifa ku soo aroortay qaabka u eg tahay iyo noocay tahay laakiin qur-aanku wuxuu ku tilmaamay daabad baa la soo saaray qiyaamaha tukallimuhum waxay hadlaysaa marka ana annaasa kaanuu laa- biaayaatina laa yuuqinuun ta kalena waxay leedahay taklimuhum aayadda micnaha qirada kale micnada waxa way calaamadanaysaa calaamad bay qofka u yeelaysaa wajha uga yeelaysaa dhag bay kusinaysaa Een, kulli marka in- waxyaalaha noocan hadda aan soo sheegin oo dhan waxay leeyihiin axaadiis badan lakin waxaan rabaa hal mar inaan boobsiiyo anoo rabna kitaabka inaan dhammayna insha allahu tacaala xadiis tilmaamaya khuruuju dajaal nabiga calayhi salaatu wasalaam qiso uu sheegay oo qi- oo nin kalena uga- uga khabray waxay leedahay anoo boobsinaya insha allahu tacala faadno binti qays waxay leedahay anoo magaalada jooga waxaan maqlay saxaabada nin ka mid a wuxuu leeyay nebiga baa idiin yeeraya salaad baa la tukanaya imaada masaajidkii baan soo galay bay tidhi dadkii oo dhan baa masaajidka soo galay markaan tukanay nebiga calayhi salaatu wasalaam jalasa annabiyu sala allahu calayhi wasalam cala almimbari wa huwa yadxak nebigu wuxuu fadhiistay mambirkii isagoo qoslaya dadkii oo dhan baa magaalada soo galay marka waa isu yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu tukaday oo mimbarkii fuulay isagoo qoslaya liyalzam kullu insaanin musallah buu nebigu yidhi qof waliba meesha uu ku tukaday ha fadhiyo yaan la kicin war mayd- may- ma idiin sheegaan waxaan idinku yeeray maya bay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nin la yidhaahdo jamactukum waxaa idiin soo idinku yeeray lianna tamiiman addaaramiy tamiiman addaari nin la odhan jiray tamiiman addaari wuxuu ahaa nin ansaarta nin nasaarada ka mid ah buu ahaa yacni gaaladu ka mid ahaa wuu islaamay وحدثني حديثا كنت أحدثكم عن مسيح الدجال wuxuu iga sheekeeyey sheeke hadda ka hor idinka sheekeeyey oo masiixi dajaal yacni ku saabsanayd oo nebigu hadda ka hor saxaabada ugu warramay ninkanaa soo arkay yacni dajaaloo meel ku xiran buu soo arkay markaasuu wuxuu yidhi xadathanii annahu raakibun fii safiinatin aw rakiba fii safiinatin wuxuu iga sheekeeyey inuu doon raacay fa dakhaluu eh, doon buu raacay iyagoo mataqaan ilaa soddon nin ah fa laciba bihim riixu waxa ku cayaartay doontiiba waxa ku cayaaray dabayshii macnaa dabayl waxa la tegay dabayl baa la la tagtay xataa xataa arfa'uu ilaa jasiira ilaa ay meel jasiirada tageen fa dakhaluu way galeen aljasiirata jasiiradii fa laqiyathum daaba waxa ka hor yimi daabad ahlabu yacni eh, timo badan marka wuxuu leeyahay nebigu laa yadruuna maa qubuluhu min duburihi mana garanayaan ma kala garanayaan madaxeedii iyo xaggeedii dambe ma kala garanayaan calaa ayyi xaal ninkaani daabaddaasa u timi waxay waxay ku tiri eh, warkaalaya nin baa halanka ku xirxiranoo wuxuu rabaa warkiinuu rabaaye meeshii bay tagta eh, tay- u geysay ninkii bay u geysay marka waxay tiri waxay leeyihin waa nin aad iyo aad yani xajmigiisu u weyn yahay isku xiran buu ahaa wuxuu ka waraysta marka madiina iyo nabiga nabigii mata calayhi salaatu wasalaam iyuu ka yani ka warramay uu ka waraystay marka hore ka bacdu wuxuu sheegay inuu yahay dajaal inuu yahay marka qiso dheer weeye qofku ha- ha- qofkii soo baaran ha baarto insha allah tacaala nacam insha allah walaa nusadiqu annagu ma rumaynayno kaahinan qof ka- kaahunla ah faalalow walaa caraafan waa isku mid weeyaane curaafaysan annagu waxa weeye ma rumaynayno wax kasta uu sheego nabigu wuxuu leeyahay man ataa xaa'idan qofka u galmooda gabar xayd qabta aw imra'atan fii duburihaa ama gabar yani gadaasha uga du- uga galmooda haweenay xayado ah buu u galmooday ama yacnii gadaal buu u galmooday haweenay aw kaahinan ama u taga qof kaahina u taga fasadaqahu rumeeya faqad kafara bimaa unzila calaa muxamadin nebi maxamed wuxuu ugu soo dejiyey qofka isaga ahi wuu beeniyey marka saddexdaas waxyaalood ama qof xayda loo tago ee, ama mataqaanaa ee, haweenay gadaal looga tago nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qofka curaafistaa loo tegay kulli nebigu wuxuu leeyahy qofkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala buu beeniyey waxa uu alla subxaanahu wa tacaala soo dejiyey wama walaa ma walaa nusadiqu ma rumaynana kaahinan qof yani faalalow ah walaa curaafan qof curaafista ah walaa man yaddaci una yani rumayn mayno qof sheeganaya shay-an shay oo yukhaalifu alkitaaba wa sunnata qof khilaafsan kitaabka iyo sunnada wa ijmaaca ummati iyo- iyo iyo kulanka waxay isugu kulmeen oo isku waafaqeen ummaddu wa nara aljamaacata waxaanu arnaa jamaacadu yani alsunna waljamaaca jamaacada waxaan arnaya midowgu xaqan xaq inuu yahay baanu aragnay ee wa sawaaban inuu sawaab yahay inaan laga dhex bixin jamaacada annagu xaq baan u aragnaa waalfurqatu furqada iyo goon istaagguna zayqan inuu leexdin yahay xaqi laga leexday iyo wa cadaaban inuu cadaab yahay baan u aragnaa wa diinullaahi ilaahay diintiisa fi l ardi dhulka dhexdiisa iyo wasamaa'i samada waaxidun inay tahay oo ayan diin kala jirin huwa diinu lislaami diintaasuna ay tahay diinta alla subxaanahu wa tacala uu soo dejiyey oo diinta islaamka loo yaqaano diimaha kale diinkumaba sheegi kartidba xalayaan ka soo hadalay ina diina cinda allahi islam ba alla subxana wa taala leeyahy dadka ereyada isticmaalao diimaha samaawiga ay wax noocaasa yidhaahdaan waxba kama jiraan diimahaasna waa la nasakh wax la soo dhoweynaya iyo wax mata ilahay ba raalli ka maaha walaa yardaa licibaadihi alkufr ilahay marna subxaanahu wa tacala raalli ka maaha gaalnimo dadka hadda gaalada sheeganaya waxay ahayd in laga tago gaalnimada laga tago islaamka la wada qaatay ahayd inay gaalnimada laga wada tago bay ahayd islaamka la qaatay lianna diimahaas una waa la nasakhay marka diin looma ictiraafsana inay diin tahay diin waxaa loo ictiraafsan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa waxaan ahayn waa gaalnimo weeyaan wa diin ullahi fi lardi waasamaai waaxid وهو دين الإسلام ويه قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحو يري إن الدين عند الله الإسلام إلهي أكتس واحد دين كأه الإسلام إسلام باكأه وقال تعالى إلهي سبحانه وتعالى وحو يري ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما أنت أيها دينتنا لما يستري yani marka nabiga alayh salaatu wasalaam carafo taagnaa bay ahayd ayadii soo degay waxaa ku jira marka waradiitu lakum waxaan raali inay ka noqday diinan xagga diin ahaaneed alislaama islaam baa idinka idinka idinka raali noqday diin kale oo raali laga yahay maba jirtaba wa huwa diinta islaamkuna waa bayna alguluwi wataqsiiri wa bayna tashbiihi watactiili wa bayna aljabri waalqadari wa bayna alamni waaliyaasi waxa lagu yaqaano micnaha ahlusuna waljamaca waxaa la yihahdaa wa- wasad baa lagu yaqaanaa xadgudubna ma sameeyaan xaqina kama gaabiyaan marka ummatan wasata weeyaan wa huwa diintaas islaamkuna bayna alguluwi waxay u dhexaysaa ku xadgudub lagu xadgudbo yaa ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum baa qur'anka alla subxana wa tacala ku leeyahay waa dadka ahlukitaabka ahow diintiinni ha ku xadgudbinina oo marka nebi ciise ayay ku sheegeen micnaha waqaala aladiina kafaruu waxay yidhahdeen kuwii gaalada waxay yidhahdeen ina allaha walmasiixu ibnu maryam ina allaha thaalu thalaatha iyo hal noocaasi ku hadleen marka qulubi waxa la yidhahdaa marka wixii xadkiisa dhaafsay baa la yidhahdaa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala xadkiisa la dhaafsin maya nabiga calayhi salaatu wasalaam xadkiisa lama dhaafsin karo wa huwa diintaanu bayna alqulubi xadgudub iyo waxay u dhexaysaa wa taqsiiri ka gaabin wixiina ku gabadfashaan lama rabo gabadfalna lama rabo wa bayna tashbiihi wa tacdiili waan soo marnay tashbiiha iyo tacdiilka qolada mushabaha la ohan jiray een, mushabahaduna waxay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadka uu leeyahay oo qur-aanka ku sheegtay nabiga calayhi salaatu wasalaamna ugu sheegay sunnada ku sheegay inay bedeli jireen macna- yacni waa ekaysiin bay samayn jireen oo ilaahay qur-aan gacan buu ku sheegtay teenoo kale weeyaan wa yabqa wajhu rabbika ilahay waji buu sheegtay keenoo kale weeyaan wax noocaasay baa mushabaha la yihahdaa marka والتعطيلna waxa la yihahdaa mucaطalada qolo la yidhaahdoho ilahay sifaatku sheegay diida jiraba ilahay yacni ee, cilmi ma leh arag ma leh maqal ma leh waxyaal noocaasu kale odhan jiray labadaa marka ina waa u dhaxaynaa ilaahay subxaanahu wa tacala sifaatkiisana cidna u ekaysiin mayno oo waxaan leenahay sifaadka ilahay qur-aan ku sheegtay waa kuwa isagoo cuntamo weeye kuweenna la mid maaha una diidi mayna wax alla uu sheegtay sifadaa isagaa iska leh wa bayna aljabri waalqadari aljabri yacni jabariyada qolo la yidhahdo weeyaano qoladaasna hadda kahor baan ka soo hadalnay waa firqe iyaguna waxay ka soo farcameen oo atbaac u ahaayeen jahmu ibnu safan la ohan jiray oo isagu yuhuudda wax ka bartay marka waxaa ka mid ahay waxay ohan jireen qofku addoonku een, ikhtiyaar male wax uu samaynayo qofku ikhtiyaar male wuxuu samaynayo waa ku khasbeen wuxuu samaynayo jabariya marka la yidhahdaa waalqadari qoladaasna waxay qolada qadarta diidda ohan jirtay alamru unufun wax kastoo markaa dhacaya markaasay bilaabeen qofka hadduu rabo inuu tukado oo kale ilaahay ma oga inuu tukanayo markaasay u bilaabanaysaa qofka haddii wax ku dhacayaan oo kale maalan masiibaa ku dhacday masiibada hore uma qornayn markaasay ku bilaabatay waxyaal noocaas oo kale ah wa bayna alamni quusasho wa bayna alamni isdhigasho diinta islaamku waxay u dhexaysaa wa bayna alamni isdhigasho inaad isdhigato tiraahdo muslim baanahay jannadaan galaya iyo wal-iyaasi quusasho inaad quusasho inaad quusato tiraahdo war dembigaygaa badan wallahi cadaab baan galaya labadaas u dhexaysa yacnaa bayna alraja waalkhawf ilahayna rajay subxaanahu wa tacaala inuu kuu dambi dhaafaayo Een, kana cabso oo dembiga in lagu ciqaabi karona ogow marka bayna alrajaa waalkhawf baa la raba qofka inuu noqdo weliba marka qofku dhimanayo culimadu waxay dhahan waxaa fiican rajada inuu badiyo ilaahay subxaanahu wa tacala dambi dhaafaayo dembi badan baan soo galay saas oo kale wa huwa diinta islaamku bayna alqulubi waxa u dhexaysaa xadgudub iyo wataqsiiri gaabin wa bayna tashbiihi oo ekaysiin iyo watactiili udidid bay u dhexaysaa wa bayna aljabri jabariyada nimanka la yidhaahdo iyo walqadari qadariyada u dhexaysaa wa bayna alamni isdhagasho iyo iyo waliyaasi ba u dhexaysaa fa haada waxaanu soo sheegnay marka kitaabka aanu soo akhriyna dhammaantiis diinunaa diintanada weeye wa ictiqaadunaa ictiqaadkanaga weeye ictiqaadna waa waxa qalbiga qof ku ku gutan weeyaan aliimaanu billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi waa inaa ictiqaadaa qalbiga ku haysaa afa kaliya inay kaahan baa laga doonaya فهذا تاس ديننا دين تنذا ويا واعتقادنا اعتقاد كنجي ويا ظاهرا وباطنا سيدا موقته يا سيدا قدها كجتبا وحي نو قرصوني وحي نو مغضبا أنه هو اعتقاد كنجي وانكاس ونحن أنه بر- براء بريبا وحن كنهي إلى الله بريبا الله حقي سوى من كل من قف دمانتيس خالف خلافه الذي ذكرناه وحن سو شيغني وبيناه سو عطيني كتابك وحن كسو شيغني كسو شيغني oo ku soo caddaynay qofka khilaafa bari baan ka nahay waana runtii dee waxaynu ka soo hadalnay oo dhanna waa wax kitaabkiiyo sunnada waafaqsan weeyaan fa haadaa taa aanu soo sheegn soo sheegnay diinunaa diintanadii weeye wa ictiqaadunaa ictiqaadkanagi weeye daahiran wa baatinan si muuqata iyo si aan qar- si qarsoonba wa naxnu anagu baraa'un bari baanu nahay ila allahi alla subxaanahu wa tacaala bari uga nahay min kulli man qof dhammaantiis khaalafa khilaafah alladii ka dakarnaahu aan soo sheegnay oo bayannaahu soo caddaynay ونسأل الله تعالى يعني شيخ كتاب كسوق بقبي مركا وحربا إنه مارتي آه، دعيه ونسأل الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سننا أن يثبتنا إنه نقصه على الإيمان إيمان كأنه نقصه أنسان كل منه آه، ويختم لنا به إن الله سبحانه وتعالى نقول ختم إيمانك ومركا إيمان إيمانك نقا نقمنا أن منه ويعصمنا إلهي نقا إلى شما الله ويدي سننا يعني ونسأل الله تعالى أن يعصمنا الله إله إنه نجي إلى شما لو ودسنا من الأهواء هوينك المختلفة كلا دون والآراء يعني رأيياشا المتفرقة كلا دون وي معنا هوين كان قفل بهودي سو قادنا يراعى يا فكرتها ان كسر جدا فكرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ديسا إن الله سبحانه وتعالى نجي إلى شو والمذاهب مذهبته الردية اللي تي وهو سيئ madhabadahaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga ilaasho madhabadii buu sheegaya marka liitay oo ka ka hor imaanayay yani nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii manhajkoodii mila mushabihada mushabihati mila mushabihati mushabihadoo kale waan soo sheegnay waalmuctasilati muctasiladii muctasiladina waa taan lahayn arday buu ka mid ah buu ahaa xasan albasri ardadiisii su-aal la weydiiyey xasan albasri oo ku saabsan qofka hadduu dhinto isagoo yani qofku haddii dembi weyn u galo xaalkiisu muxuu yahay dembi weyn baa ka dhacay xalkiisu muxuu yahay waxaynu nihi muctasilada waxay yidhahdeen qofkaas iimaankii buu ka baxay gaalnimana ma gaarin mansilatu bayna mansilatayni weeyaan qolyaha khawaarijtuna waxay yidhahdeen qofka haddii dembi weyn ka dhaco waa gaal mukhalladun khaalidun mukhalladun fi naar bay dhahaan dembi baa ka dhacay qofkii matalan qof baa mu'min buu ahaa wuu sinaystay qofkaas waa waxay leeyihin waa gaal xataa aakhira la cafin maayo naar buu galaya والمعتزلة معتزلة والجهمية جهمية دي جهمية وطن سوشي نلورنجا جهمي من صفوان ayay ka yimaadeen ninkaan nin baa ku udxiyeystay khaalid la oran jiray ibni cabdi oo amiiru ciraaq ahaa masalada la oran jiray khalqu lqur'aan oo inuu qur-aanku yahay makhluuq uusan alla qowlkiisa ahayn buu ku tegey ka joog baa layidhi waa diiday maalin udxiye ah baa la soo xiray ninkii imaamka ahayo khaalid ibni cabdi cabdi baa la oran jiray oo amiirka baa dadka wuxuu ku yidhi dadka mu'miniinta ahow maanta udxiyadiina qasha buu yidhi anigu waxaan qalanayaa ninkan isaga ah oo laga waayay inuu manhajka nebiga calayhi salaatu wasalaam ku tooso mimbarkii buu ka degay meeshuu ku gowracay marka waljabriyata jabriyadii iyo walqadariyati qadaryadii wa kayrihim kayrkoodba min aladiina kuwii khaalafuu khilaafay assunnata sunnadii iyo waljamaacata jamaacadii kuwa khilaafay yani madhabka loo yaqaano ama manhajka loo yaqaano ahlu sunna waljamaaca kuwa khilaafay in ilahay naga ilaasho wa khaalafuu kuwaasoo khilaafay ee wa- oo- wa jamaacatu wa khaalafuu addalaala yani baadinimadooda wa naxnu annagu minhum iyaga baraa'un beri baan ka nahay wahum iyaguna cafwan cafwan sax ee wa kayrihim kayrkooda min aladiina kuwii khaalafuu khilaafay assunnata sunnadii bay khilaafeen iyo waljamaacata jamaacadii wa xaalafuu waxay isu gaashaan buursadeen wa xaalafuu waxay isu gaashaan buursadeen oo isku raaceen addalaalata baadini- baadinimada wa naxnu minhum annagu iyaga xaggooda baraa'un beri baan ka nahay wahum iyaguna cindanaa annaga xaggayaga dallaalun bay ka yihiin baadi bay ka yihiin wa ardiyaa bay ka yihiin kuwa liito hoose bay ka yihiin xaggayaga wabillaahi alla xaggiisa bay ahaatay alcismatu ilaalinta uu naga ilaasho waxyaalaha noocaas oo kale ah iyo watawfiiqu iyo waafajinta khayrka la isu waafajinayo ilahay xaggiisa ka ahaatay kitaabka marka intaasuu eh, noogu soo gabagaboobay Een, asbuuca dambe yani sabtida habeenka soo gelayso waxaan bilaabi doonaa insha allahu tacala sidaan wadaadada ka wada hadalnay kitaabka loo yaqaano caqiidatu waasitiya waxaa kitaabkan ka yara weyn alcaqiidatu waasitiya oo kitaabkan ka yara weyn baa insha allahu tacaala eh, akhrin doonaa insha allah jazakum allah khayr baarakum allah fiikum Salaam alaikum.